بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقو سديالا من فرنا كدبادا قضابدا بر akdhabada barnaamijka kulanku warsana mi walba saacdoon haato isinku dhugun sidaasan idaacadda raadiyaha warsano madila guraaba hamiinamaada jamaadiyata sabtaga galaasaha kadhabada markal iyo barnaamijkii kulanku warsan markale dhugunsidii alhamiinamo faylan waa hamiinamo arbaayo khamiisa galaayta taariikhdiya ka beeganta laba tum iyo sagaalka bilo toddobaad ee julaay sannada labada kun tum iyo toddobada qodobada haddii ilaahay wadila uu suraalanka nagada barnaamijka kulanka oo ka kadheegi doontaan unina siin gudbii doon waliba ku mid ahaa guddoomiyaha gobolka baay cali doyo wardheere iyo waliba usoo ku warbiyaya howlo ku socda degmada tambaydhabe xarunta gobolka baay intay marahayta howlogii lagu burburiyay guryaalka sharci darada ee guddoomiyaha gobolka baay oo waraysi gaara nolweelani geega ayahaasiin gudbii doona barnaamijka kulunku warsan haddii ilaahay wadala uu sidhaalaka nagada sacasaatoo dhugun sidii al barnaamijka kulunka ugu waliba ka dheegi doontana wanina siin gudbii doone waliba ku mid aha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waliba geega lagu qabday shir caalami oo lagu hadalaayo masiibooyinka iyo abaaruha kuna nagado gudaha dalka soomaaliya taasi iyo qobatii qaramada midoobey iyo dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka qaranka soomaaliyeed iyo aan maamul goboleedyada dalka soomaaliya wasiiro ku socdan iyo markaa ku qayb galeen walyaabooyinka muhiimsan ay kulankaasi lan ku hadali iyo welina ku eriyay xaaladda abaareed ee ku teegin gobollada dalka soomaaliya weliba una waraysiga kulweelan ee wasiir ku-xigeenka qorsheynta dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali xaaji oo nin ku warmay shirki markiiha dhammaaday walyaabooyin ku muhiimsanaayay kulunka intuusa dareeri diiradda laga saaray barnaamijka iyo dhugunsidayaal haddii ilaahay wadala uu saraalanka nagada oo kaasiin gudbi doona saasaata oo dhugunsidayaal barnaamijka kulunka ugu waliba ka dheegi doontana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sagootii safiirka dowladda sweden uu fadhiyey gudaha dalka soomaaliya muddo shan sano kadib oo la bedelay kaasi oo xaflad sagootinga geegalan ku qabday gudaha xarunta madaxtooyada dalka soomaaliya magaalada muqdisho kulankaasi oo gobroogus ku hayay wasiirka amuuro binaanka dowladda federaalka soomaaliya yuusuf garaad dabamayl ku eray safiirkan dowladda sweden anfadhigii soomaaliya oo la bedelay dowladda soomaaliya may ku tilmaantay barnaamijkii dhugun sidayaal shirajara ay dusunqabadii wasiirka amuuro binaanka dowladda federaalka soomaaliya mudane yuusuf garaada ku warbiyi doona barnaamijkayaasiin gudbiyi doona isla safiirkii la sagootiy usuna hadallo doona saasaatoo dhugun sidayaal barnaamijka kulanka oo ku waliba ka dheegi doontana welina siin gudbiyi doona haddii ilaahay wadala uu saraallo kanagada dhugun sidayaal magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waliba wararka kukooyaan sheegeyntan qaraha jeysidii khasaaro dhaawac waa qaraha sukadhiya degmada ku tirsana gobolka banaadir ee magaalada muqdisho labar tilmaamay sidii sarkaal ku tirsan ciidamada nabad sugidda uusee dhaawaca ku tiri qaraxaasay barnaamijkii dhugun sidayaal haddii laawadila uu sharaalo kanagda siin gudbi doona wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ya sheegay inta somalilan intiya ku moganta dalka aftinani qaadu korna dastuurka qabiyo qoraalka soomaaliya barnaamijkayaasiin gudbi doona haddii ilaahay wadala uu suraalaga nagada sadde qof oo markaasay iyo tahriibi tahriibi jiran dadka soomaaliyeed oo markaasi koonfurta suudaan laaku qabadiya geegalaha kadadii gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sidiidaaselan meedso qorsheya dowladda federaalka soomaaliya iyo lafadaaytantiya markaasi tallaabooyinka qaada barnaamijka kulanka warsanya haddii ilaahay wadala uu shiraalaka nagadaasiin gudbi doona qodobadaas iyo intuuna barnaamijka kuguda jirna iyo xaaladiinka dambu ee gobollada dalka soomaaliya waliha ka hor intuuna barnaamijka kuguda jirna yahasiin gudbi doona haddii ilaahay wadala uu siraalaka nagada barnaamijka ku waliba siinsaara islamarkaana inta siinkuladare si ayano cabdiqaadir maxamed nuur warcade waliba niniga farsamadii fadhiya saaxiibkay maxamed xuseen faliir biike ee ka dhawaada marakal iyo barnaamijkii kulanku warsan
وحقاقة دوغون سيدي الله مينما فيلن وأهمينما أربعة وخميسة قلاية تاريخ دي كبيغ انت تم إيو سقالك بلا تطبعات جولاي سنة دالما دوكم تم إيو تطبعات barnaamijka kulanka oo ku qodobkan koraya ka qaadi doona haddii ilaahoodo la usraalo kanagd waliba awsaya gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere iyo waraysi gaar nulwelani ku hadalin gobolka baay xaalado shirgadisan onoodhan ku horeyn weydiine dhinaca arrimo dhismooyinka ku dareera magaalada tambaydhabe xarunta gobolka baay sidii haddii jiraan degmooyinka kale ee gobolka baay loo qorsheeyaa intii markaa dhismooyinka kale la kaherigeliyay gudoomiyaha gobolka baay iyo dhinihii kal xaaladda nabadgelyada gobolka baay waa ku weydiinay iyo shaqaalihii markaa toddobada qof hayeen oo laka afduwday intan dhexaysa baydhabo iyo daynuunay
ilan mahasanta markin horeyta ka dhow idaacadda waraysiga warsan haddii oo kiin ku warama howlo ku dareeran baydhabo koleyba howlo badan ku dareer haan horan ku dareer yahaan hotoba ku dareer doonan marka si gooni hanti adin warsata yakin ku jawaabe madun laakiin way jaree howlo oonay toy jidid dayatiro jidid oo la suubiyo jaran ujeedada hata koley ada focus ka saaran yeed waan maleeya okay marka walalinka bilaawa seejidku hadda laamiga sideeda kilomitr i barka ee daraad wasiirka maaliyadda shiidhiki oo hadda dhismasha bilaawday socda ee sidoo ku kooyti edisin saaidaayta walan lagu latiin qaabkiisan dhisaasan
jidka oonay tahay ee ku bilaawdo argada iyo maanyafuulka dhiyow sida kilomitr nus ew marka oo dayactir ee mayleerahay jidkaasi howlagii muddo ah tala ku rooga dhowr sanaya bilaawday two thousand thirteenki fourteenki bilaawday markaasi maamulka madaasmay tusay meelo oo baahida ku jirta oo jididka walaagas iyagoo madaasna hayti beesa oo walbaan dhiiba oonaytoy gobolle siyaaya kumid hayti beesada oonaytoy gobolka bay beesidii hadhoosha meelisinka suubiya ayaa la warsaday maamulkaasi markaasi mayna sheegeen inay jididka muhiiman ayin jidkunga tusen jidkiisugaaya qiimeelka suubiyi jidkiisugaaya qiimeelka suubiya meyle raayus weyhaka batayhasada hata eta meyle raayus tandara dhikan hamara laka dhikay kontraatkilanka ka guulaysidii ama laasi shaqadeeda hayti hata bilaawtay marka la seymay waa sida kilomitr nus oo dayaatir ah
okay marka ilaa iyo muddo intee la egeefadahaytantii dhismahaasee ka gebagabaytan taasmay waade wal oo hata lakadaayawma ah lankay hololasi isu kihirintas isu boobsiyo laakiin unani wal fayla la suubiyo boobsis ma ah jidka ini wala laka talagalay la suubiyo muhiim ah muddada ka dhammaadaas wal muhiim ah marka koleyba hool oonay tahay muddo badan qaadaas ma ah bilow lamow wal ku badan ma qaadaas aan kaalo
dhinaca kale maalmo wali waday howlo dhinaga kale oo isin fadaasan inay magaalada bilicda kale oo jidadka annaga tooy ama sida kale guryaalka oo sharci darada ka yaal magaalada oo isin markaasi ka nidaamyahay tan howlagaas meel marahayaan howlagaas oranka baaqna eh may waha iyana ilaan may waha jibeledka suubis badan iyo jidid biyow badan iyo jidid toosin badan suubyow jarana suubyow baahan jaran markun madiyo la weelo de toosiyo red dil toosiyo adiba gorda korto jid hobl dhiso jidid jidid subsanayo jiditeen dhisaan jididka subsanayo madum jidite dada ka daray may daray is hagal jaran yogi nago baahin dada bosneer ka qodi bosneeradas duugo baahanta ee ada jidka sidii ka subsan lahay hooliye ya galanayaan koleyba ee qorshadan dareera bilawdoon insha Allah marka inayaan ay toy hatana ee jidite inka badan oo baydhow laga soo biyo dadka iyo maamulka iyo isbahaysadaa in laka dhisa oo lan mogon oo lakun lanku sugnay jiditeedan lan galanayn soo biyo lan gurna ya ya ya ka talagalnay marka kolley dadweynahan diyaarangayin iyagoo dhinacyada badan oo bulshada dhan bana wargelinay marka insha allahu may rajeynay inuuna marrow bilaawan holoya marka diyaarkii wahayn okay marka dad badan wali kuma wajahayna cabasho oo markaasi inay maamulka dhismayaalka wadooyinka sharci daradka yaala inkastoo iyo sharci diri ayin haddana weliba caqabada kanagdaas dadka qaarsho inay markaa guryaalka ama fursado kale helaan arrintaasay ku fikirtana haddana bilaan sideed iyo walka balansnaantee dad badan oo cilaamaday inay sideeda bila iyo markaasi guryaalka guuraan haddana tallaabooyinkaas
may waha lankii abadow may walisku abadow isubu gorday meel isu degan degan sheegayna jitaayta degeereed jidku wala suubiyo hableerkan wala deeraangaw ehreed abashidiis yaado layo to waawiinka dhisan maa dhanka jiddaha degay meelqalada degay inay onay tahay yuusan ka fokadaan isuun dhogi reed marka abasho walba mantaraaso ka tala galo inuu isu onay tahay qaladka isu galay la saxo marka lan lanku wareegdowna majara lan onay tahay gooni lan taargad garaawna majara jidkaasay la suubiyo lanki ha galay oo lama mitir sidda mitir afar mitir min complete ee hooda gilida min kabal dumiye waa inan lan dumiyey jidka madi horo libiyaayba minga laku dumiyey jid horta min laku dumiyey min langey ogolaaday la dumiyey la soobiyey adiha dhaha degday reed hoobaa dhaha degday adina isku goroda korto reed taasi may waa abashoys walwiin mae ballanka un lahaynay guryaal oo un alaamayna i jarang reed ballankaas may waa hatan extension aan suubinay wala ka darnay marka qalabkii walaa laka dumiyi fadiyaanin dareeraya sugahayna may waa wala birshob qalab aan baahanyin walgalan laka dumiyi kor maaha marka hoologaasay se lan alaamayo lankii oo maylaraay jaran hatuu isuna diyaaran geyin dad badan oo minka kiigay koy kamarile koy dumile naada isku jaran dadkas abadaan shilay mee dad oonay toy ka faraxsan walaal walaal waana min leejar maqaldana laakiin walaaga hab waa bisaa wal fayle lam midido isla ogna kan oo aadaw naftiis oo jidka la soo biibiriyay isu mahadiye wal yaroon hiriya wal fayle nagade markun ee wal la suubiyo fayle lagna midida lan dooshiladiis iyo barbagaan iyo beledka la dumiyay leeriyay walaaga dhan dad oo waa may leerayso walay oo doohaya madorob laisku wedwadaaya wal suubiska daddiidinga taas fiire male laakiin boqolkiiba sagaal iyo sagaal iyo nus dadweynaha mayba ogolin ini wal la suubi lan kasta oo biniaadan aan wal fayla ka farahay madi oo madi ki hata shaka ku qaban madi la suubi ama lan suubi aan leeyin dadka walayon doode ama walaan run nagadaan ma hoob run naga talan diido male reed arag doon insha Allah okay marka dad badan oo is weydaayna maamulka gobolka Baay inkastoo gudoomiyaha horeeyay talaabooyinkan oo nooc oo kale qaadayta haddii dadku wala is weydaayaan maadaama gudoomiyihii gobolka Baay ee degmooyin kale Diisoor ee Buurahakaba Berdaale iyo degmooyin kale kiisinka tala kiisinka jarta inaysan seetano burburin nagato bilic nagato intaba intaysan markaa samaytan madi ku hadalaan wal toosiyowka bay dhowsha leedahay makaaka gobolka Baay intii haddaan maamulaan dhan yaw berdaal naftiya saata lan toosi jiidida lagu bii oonay tahay oo yani jiidid badan oo dad yani la toosiyo jaran lanka seedo hataaraga kor wal suubiyeeda ee meel raayus hatan wili buu la ka socota diin soor jiidida hatan laga suubiyo hay saasa lan toosiyo hay airboora laga dhisaayo meel raayus waqtiba laga dhisaayo mashaariir socda qase dheer hata airboora lan suubiyo hay adama go'doon in wal jaran in airboor lan suubiyo yani intoyne airboorki wal bilaaway hata shamay geerad bi ya maun ikuli diyaariyo hay madun qalabkii laga soo biyo fadhiis idin jeey fadhiile ka taliyahay buursaas oo kale meel airborne naga soo hata haagado haayan diyaariyo haayan anina kormeera ka seedayo dhan dhawaan hadii ilaahay er kulli bana meelba meelba oo oo gobolkan ku mid oo beled ee meel beled in la kaayo waa meel alla meeli oonay tooy wal ku obashan baan wal ku obade wal bay dhowlay ka egmaa intii aad mognaaytay safarka banaanka dadku mognaaytay maamulada kale wali inay sheegaan intay gudoomiyaha usu howlo shaqan muqin isla markaana waxyaabaha usherooni gobolada kale ama deegaanada kale gobolka baay usu gudoomiyin ay qeybiyi doona marka jartee wal oo mashaariic eh oo ada helay oo ada degmooyinkaas inka talagala jeeyi doonta runtii mashaariicda mayb waa may waa mashaariicda dowladda noocaawayaan wala hay-ada noocaawayaan walaasan in badan yihin wala bay dhowqooyahay kulli may waa degmooyinka naseedaan leena hataba walaa una sheewaayna walka gobadahay leeyin leena may waa mashaariic oonay tahay hay-ada fangareehayan oo may meel raaysan international fangareehayo iyo marka baaqaana may waa baydhow shileediya mana baydhow walaaye haqleta walaye kafayla walsiya degmooyin kalena saas oo kale marka geekan kadamboyti webdikoonatoyin dadka save the children winga geeka shirlagaadani waa waha ini oo dadka baydhow haqaqahay isin argaytan degmooyinka kukoyan meelo jow wala kasi taleeda ka jarti oo degmooyinka kale nafti oonayto activities kale ka bilaabo si oo lanba meeli roogama ka hela walay oonayto ka gargaare iyo taageere iyo yani horumaringaasi oonayto in haado yani balance in haadano dadka lan welba meelis walka hela yani eedan muhiimatu waan inka baaqahayn waana insha insha Allah may waa ka dadaalana natiijadeen wala arag doon okay iniga amniga markoon aan birna een xaalad amniga gobolka Baay waqtigan rooga een sharaxad noo sii xaalad amniga faylato ee wal oo dhibkii madhoroba dhulka guud ahaan ku jari lay ku jar maata wal goonaana bay dhow iyo eeriidii gobolka Baay iyo eeriidii khaasatan oo u subo amaan dorre kale ka ziyaadi male laakiin ki guud ahaan dalka Baay sidii lay haysade marka insha Allah oo booliiska iyo onay toy meelka shaqada ay kulli nidadaalo hayaan marka waligaasay daraad wali dagaal ku dhigay degmada qasdheer wali ku dilay talihii degmadaasi booliska degmada qasa dheere degmadaasna sidaa hadii ay warka ka sheegtayba ku midata deegaanada go-doonka saaran maamulka tallaabadaas kaeedin ilaa hadda waqti muddo siyeesana degmooyinkaasi dhibaatadaas ku jiraan may qorshee qorshaha dee ko maamulka ka eg mayaha mayba inta way roogidee dowladda koonfur galbeed oo wasiiradii iyo walaaja dhanka dhonyin iyo nayto ciidamada amisom marka maamulku walay kuku-eedoo diyaarin ay laakiin dadaan ku fara dhuubana dadkii oo ay laka hadladaan okay garaad dad todoban qof oo yalla afduubaday shabaab afduubadeen ilaa hadda meel iyo cirib iyo jaan dhigaan lan ogayn maamulka may arrintaasi ku ogaya
walyato akhbaare un kulsoonamay waa dadkaas inay weli noolin fay fiyaabin marka ciddii afduubtay iyoonamay codsadaan inay hadiyaan
marka ilaa hadda may xaalado lasiin sheegi iyo sababo lagwedi iyo waliyo la fadaayeen taas warka ma koosii kor ilaa warbixin aad koosii kor ma jirta okay aan ka dambeyntii shacabka ku hodhugo sidaa oo ka idaacadda raadiyaha warsan iyo xaaladaha guud markaad fiirida may faringan darlayd
een fariintasheebkaan andirowmay waa mar horan andirimay waa ini diyaarang nagadan ini dalsho horumarsadan ini diyaarang nagadan iniyo dhankeel walan kusugin ini diyaarang nagadan wali karaansho oo iniyo qobadan wali wali karaansho ha kubadada madaas garab lan weydiisid lan oo inta roogna oo ini aad jarta bakin ogayn ini aad wal kusugda eeda gaar dolanto marka walbadan waa unu gobada korna jarna isbahaysanay walbadan waa unu gobada kor jarnay iska kalsoonanay walbadan waa unu gobada unu gobada korna jartay ee iska talagalnay
bishaaro bishaaro bishaaro jaamacadda balaasma oo lunkubaradii walbarasho tayi leh oo xarumo shalgadiisagna kale waddankii intiis badan sanadkun mayba farac ku furutay beledkun baydhabo haddaba jaamacadda balaasma farac je baydhabo mayba aan ka bishaareyaase ardayda ha ku qalinjibiidii dugsiyada sare ee waddanka soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed i beledkun baydhabo inii jaamacadda lan allaale ii lankiidanayaw walbarashada heerka koowaad ee jaamacadda inii qaado doonta arday cusub sana dugsiyeedka lamaada kun tumi iyo toddobaada lamaada kun tumi iyo siyeedka jaamacadda balaasma faracje baydhabo mayba biidoone kuliyado shale kow college of health science kuliyadu mayba likibiidoone heerarka shalgadiisan ee
magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya geega welibaa ku dhiyay shir lanku hadalay arrimo gargaarka maadaama muddo saddex bilood iyo wasaaradda gargaarka shaqeeyasi shirkan welibaa ku qaybgalay wasiirada matalaya maamul goboleedyada guddiga qaran ee abaaraha hay-adaha deeqbixiyaalka caalamka iyo arrimo gudaha welibaa kulanka lanku hadalay arrimo gargaarka iyo xaaladda markaasi barakacyaalka abaaro gobolada ku jiran dalka soomaaliya iyo waxyaabahan qoobsoomi muddada jartii wasaaradda masiibooyinka iyo arrimaha gargaarka wasiirka gargaarka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka doctoresa maryam qaasim axmed ayaa la hadalay warbaahinta markii dhammaaday kulanka iyoana sheegtay kulankaasi usahaykoo isla xisaabta maadaama lambaahi walqabad muuqda maryam qaasim wasiirda gargaarka iyo sheegtay in hay-adaha deeqbixiyaalka iyo ka-codsato intay gargaarka markaasi korlansiin qaado ilaa laka helo roobab faylan dadka abaarto saameynta kuwalatay iyo markaa reedanka nagdan deegaanadii
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta waxaa inoo qabsamay shir oo aan kaga hadlaynay arrimaha gargaarka ama arrimaha bani aadanimada maadaama muddo saddex bilood ah wasaaradda ay soo shaqaynaysay hay-adana ay nala shaqaynaayeen iyo maamuladii marka maanta waxaan isugu nimid wasaaraddii iyo wasaaradihii dowlad goboleedyada guddiga gurmadka abaaraha iyo inta hay-ad oo gargaarka ka shaqaysa maanta waxaan u qawaannay kulan kulankaasoo marka hore maxaa noo qabsoomay hay-ad kasta maxay qabatay coordinationka siduu ahaa maxaa naga dhiman maxaan ka gaabinnay wadciga gobollada ka jira wadciga barakacayaasha arrimahaasoo dhan warbixinno ayaan kala qaadanay kadib waxaan u gudubnay lixda bilood soo socota xaaladda markii saadaasha la fiiriyo saadaasha hawada iyo roobabka marka la fiiriyo ilaa sanadka akhirkiisa wadciga siduu noqon doona baahida sida ay tahay in dardargelin loo baahan yahay marka hay-adihii iyo intii nala shaqaysay waa oga mahadnaqnay shaqaday nala qabteen waxaanna ka codsannay weli xaaladdii inay taagan tahay weli soomaaliya inay xaala- xaalad adag inay ku jirto inaan u baahannahay gargaarka in kor loo sii qaado ilaamaa roobab fiican iyo dadkiio beerahooda wax uga soo ga'aan iyo dadkiio xoolahooda dib u hela inta laga gaarayo gargaarka in la dardargeliyo la xoojiyo kor loo sii wado taas ayaan kala dardaarannay dadkii wada shaqaynta naga dhexaysay ee midda kale een, waxaa iyadana aan aad uga hadalnay nafaqa darro ba'an inay jirto oo arrintaas u baahan in wax laga qabto ee, waxaa kaloo iyadana lasoo bandhigay oo wax aad loogu farxo ah daacuunkii iyo shubanbiyoodkii in si fiican loo xakameeyey oo hay-adihii ku shaqalahaa w h o unisef iyo inaan helnay tallaalka daacuunka kii ugu badnaa ee la bixiyey inay soomaaliya heshay xataa dowladihii naga liitay waxayna helin inaan helnay in la xakameeyey marka waxaan idiin sheegi karaa een, soomaaliya weli khatarta kama bixin oo weli hadda ma dhihi karno wax danba uma baahnin in waa isku filannahay laakiin meeshii aan joogna aad iyo aad ayaan uga fiicannahay tallaabo fiican ayaan qaadnay annaga ka wasaarad ahaan hay-adaha waxaan kala xisaabtanaa hay-ad walba shaqaday qabatay maxaad qabatay meeqaa qoys ayaad gaartay gobolkeed wax ka qabatay marka hay-ad walba waxay noo soo gudbini degmadii iyo gobolkii ay wax ka qabatay qoysaskii ay gaartay ee, hadday noqon lahayd marka la samaynaya cash transfer oo hadda hay-ado badan ay sameeyaan oo loo xawilo dadka lacaga loo xawilo Een, isla markaasna maamuladiina waynala joogaan oo hay-addii meeshii ay wax ka qabatay haddaynan ka qabanin maamulkiibaa jooga oo oo markhaatigii ku furaaya markaa sh- ka- arrintanna waa arrin socon doonto sababtoo ah haddii ayna jirin isla xisaabtan annaga hay-adaha waan la xisaabtamaynaa laakiin hawshoodana waan fududaynaynaa isla xisaabtanka macnihiisa ma aha inaad howlaha carqaladayso macnaha waan isla xisaabtamaynaa maxaa kuu qabsoomay maxaa kaa dhiman dhibaatada maxay tahay laakiin annaga ka wasaarad ahaan maxaa nooga baahay inaan fududayno wax alla wixii howl ah oo arrimaha gargaarka ku xiran inaan fududayno waxaa kaloo laga hadlay in soomaaliya laga fakara sidii looga bixi lahaa arrintan gargaarka joogtada ah oo loo heli lahaa ee, ho- inaan ku- isku mashquulino howlaha ee horumarineed oo bal dadka inay ka kabsadaan abaarahan joogtada ah oo loo gudbo marxaladii la- laga kaban lahaa abaaraha dadka ay wax qabsan lahaayeen dadka ay wax dhaqan lahaayeen laga hortegi lahaa aafooyin kale inay sanad walba imaadaan een, arrimaha intaas ayay u badnaayeen een, waxaa kaloo jirta arri- oo aad loo xusay arrinta ahmiyadda ay leedahay oo aan fahamsiinay ee, hay-adaha iyo dadka nala shaqeeya qaar waa soomaali qaar waa ajanabi laakiin waxaa meesha ka soo baxday fariinta ugu adkayd ama ugu cuslayd ee adduunweynaha gaartay ee gurmadkan xoogga leh aan ku helnay ma haddeeda waxaa iska leh dowladda federaalka uu hogaaminaayo madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo markii la doortay dhowr maalin ma uu joogin markuu ka hadlay arrimaha abaaraha oo uu sheegay in abaarahan soomaaliya laga saaray inay muhiim u tahay sidaasoo kale brime ministerka mudane khayre wuxuu xoogga isugu geeyey uu mar walba u taagan yahay sidii abaaraha looga hortegi lahaa dadkana wax loogu qaban lahaa marka fariimihii madaxda ay diraayeen oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha fariimihii caalamka ay u direen fariimihii iyadoo laga soo jawaabaya yaa waxaan arki karnaa hay-adaha siday noogu heelan yihiin gurmadka degdega ah sidana loola soo gaaraay sida howsha xowliga ay ku socoto waxay ka turjumaysaa fariintii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay gudbiyeen ayagaana ku mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
markaas waliba haytay wasiir ku- waa wasiirada gargaarka iyo mareynta masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya doctoresa maryam qaasim axmed oo yeegin ku hadalaasi kulankaas lagu hadalaya arrimaha gargaarka iyo masiibooyinka dalka isla kulankaas waliba qadka taleefonkunu kala xiriirnay wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo eh, maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed alxaaji oo kulankaasi ku qeyb gelay waliba una- wala ku weydiinay eh, faahfaahinintaasi ay ku badan iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya khudbadda madaxda ama usoo ku jeedi meelasi oo edan maadaama deegaanada inka badan dadka ku bogtaaleen iyo ta- koonfur galbeed soomaaliya
waa ku mahadsan tahay walaal waana ku faraxsanahay radio watson oo xaruntiisa tahay baydhabo in layga soo waco ama layga waraysto anigoo hadda ku sugan xamar walaal sidaad la socotaan ama aad horseen maanta jir ayaa ka dhacay xarunta loo yaqaano u n c c ama common compound wax loo yaqaano oo united nationka ama qaramada midoobay hay-adaha ay degan yihiin weliba si gaar ahaan u n d p oo jaziira ku degan shirkaasi waxaa looga arrinsanayay arrimaha gargaarka iyo qaabkii laga yeeli lahaa iyo wada shaqaynta guud oo ay yeelan lahayeen dadka loo yaqaano stakeholderada ama sida eh, dadka ka socda dhinaca dowladda dhinaca oo n g o-yada ama eh, qaramada midoobe iyo sidoo kale dad deeqbixiyaal ah oo dadka loo yaqaano donorska ayaa kasoo qayb galay Eh, shirka maalinlu ayuu ahaa saaku bilowday hadduuna noo soo dhamaaday waxyaalaha looga arrinsanaya waxaa kamid ahayd horta in la is- la iswadaarsado ama la isu sheego xaalada humanitarianka ama xaala- xaalada bani-aadamnimada meelay hadda marayso Een, waxaa kasoo wada qaybgalay wasiirada ama wasaaradda humanitarianka wasiir wasiiradeedii doctor maryam qaasim sidoo kale waxaa kasoo qaybgalay wasiiro ka socday een, maamul goboleedyada sida koonfur galbeed oo aniga ku matalaya iyo wasiir madoobe yunow waxaa kaloo kasoo qaybgalay wasiiro ka socday galmudug jubbaland puntland iyo hirshabeelle iyo galmudug intaba waa joogeen marka arrimahaas ayaa si guud looga hadlay Een, xaaladaha guud dalka hadda ka jira oo bani-aadamnimo marka la iska waraystay roobabka meelay wax marayaan dalaqa hadeerka dadka ay beerteen inay ku filan yihiin goortay soo go-i karaan humanitarian response waxyaalaha loo yaqaano oo oo hay-adaha ay geysteen ama dowladaba ha geysatee dadka in wax la taray waxyaalihii loo qabtay adiga arrimo noocaasaa lagu soo bandhigay waa garta marka wuxuu ahaa waa garta marka een, maadaama koonfur galbeed soomaaliya aad ka mateleysay ee, maxaad oo u sheegtay mas-uuliyiinta qaramada midoobey iyo kuwa ee, dowladda dhexe xaaladda baniaadinimo ka jirta haa khudbada aan ku lahaynay meesha ama si gaar ahaan aniga hadalka aan soo jeediyey waxaa ee, ee, ma- aan ku sheegay meesha ama aan markaan soo yaro koobo oo laga bilaabo december sanadkii tagay ilaa iyo hadda xaaladda baniaadamnimada meel ay marayso hay-adaha waxyaalaha ay ka geysteen lacagaha nooga imaaday sida maxaa la yidhahdaa ee, guddiga qaran ee abaaraha oo aniga aan lafteedaba aan xubin ka ahay oo lacago gaaraya ilaa iyo shan boqol oo kun oo doolar oo kaash ah ee soo gaarsiiyey koonfur galbeed sidoo kale waxaan meesha een, ku sheegnay maadaama hay-adihii ay fadhiyeen een, een, qaramada midoobe waxyaalaha ay ka geysatay oo ha noqdaan een, cunto la qaybiyo ha noqdaan biyo la qaybiyo ha noqdaan een, een, maxaa la yidhahda waxyaalaha loo yaqaano kaash transferka een, kaashaska ama lacagta kaashka ah oo loogu shubo dadka mobayladooda ama simakaaro loo qaybiyo arrintaas ayaan horta waxyaalaha ugu waaweynayo oo way- weynaayo aan meesha ee, ee, aan dadka kula wadaagay ayay ahayd waxaan kaloo meesha ku sheegnay in weli maxaa la yidhahdaa dadku ay u baahan yihiin in wax loo qabto oo sidii roobka markuu bilowday ilaa iyo haddana aysan ku socnin gargaarka banaadminimo ee koonf- koonfur galbe- koon- koonfur galbeed si guud ahaan gaar ahaan baydhabo oo sidii xoogii hore uusan ku socnin oo aad arkaysid kaamam oo kaashtamsaarkii loo bilaabay ama kaararkii la siiyey ama ee, ee, meesha cuntadii ay heli jireen si sidii hore aysan ahayn oo ay gaab galeen gaabakaasna in la buuxiyo oo dadka ilaa dalabooda uu kasoo baxo waxaan kaloo meesha ku sheegnay dalabyada dadka hadday abuurteen oo kulli ee, inay jiraan tuulooyin ama magaalooyin weli aan roob fiican uusan ka diin meelaha roobku ka da-ayna weli aysan dalani aysan usoo bixin oo oo oo aan la dhihi karin gaajadii waa ka baxeen markaa Waa- si guud waa- markaan soo koobo
waa gartay marka een, maadaama dhibaatooyinka abaaraha marka laga hadlaayo iyo guud ahaan nolosha ee, deegaanada koonfur galbeed ama gobolada dalka dhan ee, weli ay taagan tahay iyo roob yaridina ay weli jirto Ee, marka wafuudda qaramada midoobay iyo madaxdaas iyo dowladda soomaaliya ka qayb gashay ee, maxaa muhiim ah oo laga sheegay shirka oo lasle go-aansaday ee, slimanley maxaa ka mid ah
waa su-aal muhiim ah waa runtaa marka maamul goboleedyadii iyo dadkii oo oo ay jeediyeen maxaa yidhahdaa xaaladda meelay hadda wax marayaan sidoo kale fsmiyun iyadana ay tilmaamaheeda gaarka ah ama daatooyinkooda ama dayda wax loo yaqaano ayagana ay aruuriyaan ay meesha ka sheegeen weliba ay ku tilmaameen sanadaha oo tobanka sano soo socota xoolaha inay roobyaridu qiyaastoodii waa ilaaha ogaan kara laakiin ayagu siday qiyaasayaan weli roob fiican uusan dalka yeelan doonin marka waxyaalaha ugu waaweynaa oo oo dadka doonarada ahaa ama madaxdii oo dadka ajaanibta ilaa iyo labaatan iyo ka badan ayaa ajnabi ahayd oo meesha naga joogtay ha noqdaan oja ama u n d p unicef iyo hay-adaha kale lamid ah oo meesha fadhiyay waxyaalaha ugu waaweyn waxay kamid waxaa kamid ahaa ilaa sanadka inta ka dhiman in hawsha gar oo oo humanitarianka loo yaqaano ama gargaarka bani aadanimada in la sii wado oo weliba la sii xoojiyo oo aan dadka weli aysan baahidii ka bixin waxyaalaha kale oo meesha la iskula soo qaaday waxaa kamid ahay stateka ama humanitarianka keliya inaan la taagnaanino oo dadka aysan maxaa la yidhahdaa eh, wax loo qaybiyo wax la siiyo farta laga saaro aysan xaaladda ahaanino oo keliya oo ayadana laga shaqeeyo waxyaalaha loo yaqaano resiliensiga oo oo oo oo ah inay dadka awood u yeeshaan maxaa la yidhahdaa aafooyinka ama abaaraha soo laalaabtay inay awood u yeeshaan masalan qofka tuulada uu degan yahay haddii abaar ay dhacdo inuusan biyo la-aan uga guurin inuusan uga guurin maxaa la yidhahdaa xaaladahaasoo dhan u adkaysan karo ilaa iyo roob uu kasoo laabto ama ama dalqiis uu kasoo baxo uu joogi karo marka in ceelal ay helaan in eh, maxaa la yidhahdaa wax laagudkooda ay ku helaan oo ganacsi yar yaroo loo abuuro adiga barnaamijkaasaa si guud waxyaalaha la iskula bandhigay Okay, marka- oo- oo la iskula soo qaaday marka wasiir eh, maadaama wasiir ku-xigeenkii wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed soomaaliya tahay eh, madaxda qaranka soomaaliyeed iyo kuwa maamul goboleedyada dalka soomaaliya idinku ma isku aragtiin inaad eh, markaasi mar walba aad ku tiirsan tihiin eh, inay hay-ado kale ama wadamo kale shisheeye inay shir idiin qabtaan idiin dhahaan Eh, waxaa laga hadlayaa sidii abaaro looga hortegi lahaa ma jirtaa qorshayaal dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada eh, ayagoo ka madax banaan gacan shisheeye ay qorsheynayaan si dhibaatooyinkaas loo yareen lahaa Een, walaal waa runtaa waxyaalaha kale waxaa kaloo kamid ahayd oo weliba shirar kale waxaa jiray oo kan maanta kan gooni ahaa oo asagana shalay soo dhamaaday oo xamar u joogay oo asagana looga hadlayay waxa loo yaqaano humanitarian and and disaster management waxa loo yaqaano maareynta musiibooyinka iyo gargaarka baniaadanimada in eh, loo sameeyo policy wax loo yaqaano ama siyaasad lagu hago waxyaalihii lagu hagi lahaa qodobadaasana ayagana maalmahan lagu fadhiday rolo poliska maxaa waa waajibaadada sida loo kala yeelanayo waxyaalaha federaalka ay qaadanayaan iyo intada marka waa jirtaa si guud ahaan markaan kaaga hadlo oo oo oo oo maxaa la yidhahdaa dalkan si abaarahan ay uga baxaan arrimo guud ayaa jiro oo maxaa la yidhahdaa la rabo in eh, eh, eh, eh, maxaa la yidhahdaa dadkeedii la gaarsiiyo si gaar ahaan markaan kuu taarto ka koonfur galbeed ahaan maalinta soo socota oo khamiista waxaan noo qorshaysan inaan hay-adaha oo baydhabo jooga inaan u yeerno ka wasaarad ahaan oo meelay wax u marayaan iyo iyo iyo xaaladda hadda meelay dadka ay ay marayso inaan ka wareysano waxyaalaha hadeertan uu soo maqan iyo iyo waxaan annagan aan u sheegi lahayno in maxaa la yidhahdaa hadalkii maanta aan kuu sheegay oo lamid ah dadka in wax la gaarsiiyo oo weli gacanta lagu sii hayo marka waxaan u samaynayba aid coordination meeting oo khamiista dhici doona waxaa kaloo jira oo qolooyinka eu-da ama european unionka loo yaqaano fan ay ugu talagaleen wax loo yaqaano oo kasoo kabsashada abaaraha ama drought recovery wax loo yaqaanaa jiro oo budgetkoodan ayadana aan rajaynano waxaa la yidhahdaa eh, bisha agost inay bilaaban doonaan ka si gaar ahaan koonfur galbeed oo iyadana fan fiican ay ugu talagaleen oo dadka eh, dadkii ku xoolo beelay abaaraha oo loogu sameynayo wax stocking loo yaqaano ama xoolo oo dib loo siiyo loo maxaa la yidhahdaa si eh, ne- ne- ne- ne- xoolihii ka dhamaaday loo loo eh, eh, u yeeshaan Ah.
sidoo kale marka diseases programmesaa jiro oo oo iyadana aan qorsheeda hataa wadafankeedana loo soo qaaday waa gartay ilaa hadda een, wasiir waxaad haysaan oo keliya qorshayaal oo
dhan walba ha noqoto abaaraha dhibaatooyinka cudurada intaba ha noqoto dhismaha dowladda ilaa marka maxaa ka hortaagan in la fuliyo qorshaha laga tago oo ficilkii la sameeyo oo maxaa hortaagan oo caqabada ah
wallahi kolley waxyaalaha horta ugu waaweyn oo shirarka waaweyn lagu sheego caqabadaha ugu waaweyn waxaa lagu tilmaamaa waxaa loo yaqaano access ama meelaha ugu talagalay in wax la gaarsiiyo oo weli angaximo ay ka jirto oo maxaa la yidhahdaa hay-adihii oo furin lahaa barnaamijkaas oo tuulooyinka usii baadihin lahaa ilaa iyo meesha ugu dambaysa gaarsiin lahaa oo weli meelaha qaar aysan tegi karin marka la ogaado meelaha ugu dhowdhow keliya iyaguna ay ku meeraysan karaan marka wax kaloo caqabadoo hadeertan taagan ma lahan waxa waaye doonabada waa taqaanaa lacagaha laga soo qaado process dheer bay qaataan qorsho badan bay qaataan level work bay qaataan oo waraaqo lagu shaqeeyo imeelo la isdhaafsado howsha la gaarsiiyo marka wax kale oo gaar ah oo hadeertan oo caqabada jira ma jiraan marka insha allah resiliencyga sanadkii hore ayaa loogu talagalay inuu bilowdo laakiin waxyaalaha hore oo hor istaagay waxaa kamid ahayd dadkii oo life saving u baahan oo abaar iyo cudurro ay jireen oo aan wax horumar iyo barnaamij kale aan muddo loo samayn karin qof uu samhaysanin wuxuu cuno ama wuxuu cabo biyo la-aan ah oo u baahan noloshiisa in la badbaadiyo looma samayn karo lama dhihi karo waxaa la yidhaahdaa solar system oo biyaha ilagu soo mariya hadda lagu samayna iyo wadooyin iyo waxaa la yidhaahdaa wax noocaasa mala dhihi karo marka saas darteedii mashaariicdii oo dowladda koonfurgalbeed ka shaqaynaysay gaar ahaan wasaaradda qorsheynta ama hay-adihii noogu talagalay waxyaalaha caqabadaha hor istaagay ayay kamid ahayd marka maadaama hadeertaan waxoogaa is leenahay in biyo la helay roobab yar yar la helay dadku ay waxoogaa sidii hore ay dhaamaan marka haddeeraan qorsheynanaa in Okay.
mashaariicdaas residensiga ay aan dib u bilowno bisha sideedaad insha allah okay ugu dambeyntii maxaad rabtaa inaad baydhabo kula soo laabataan shirkaasi caalami maanta aad ka qayb gasheen kadib iyo xaaladaha baydhabo iyo koonfur galbeed idinkoo ka warhaya maxaad rajaynaysaan inaad kala soo noqon doontaan
waa kolley inaan maxaa la yidhahdaa waxyaalaha ugu waaweyn oo annaga hadeertan oo aan inaan maxaa la yidhahdaa baahidii iyo waxyaalahan ka jiray aan ka tarjibnay oo dadkeena haystay oo aan la wadaagnay maxaa la yidhahdaa dadkii xamka bixinayay ama doonabada ama deeq bixiyayaasha ilaaha deeq la bixiya laakiin shaksiyaadka lacagaha bixiyo oo aan la wadaagnay sidoo kale dowladda federaalka aan gaarsiinay marka waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhahdaa uu noqday shirkii aan soo aadnay shir oo oo- oo ka maribaliya ama daboola baahida hadda jirta maxaa la yidhahdaa ka tarjumi doono annagana kama hari doono waan waan follow ku samayn doonaa insha allah meelay wax marayaan intaba waa marka shir wuxuu uu- uu noola muuqdaa insha allah waan rajaynaynaa inuu noqdo mid maxaa la yidhahdaa danaha guud iyo gaar ahaanba reer koonfur galbeed mid u noqda insha allah waxtar
maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey oo baydhowa baydhabo kiyaala ranteew ijeegu abaabaanika jeeyen maay may tabeelo maarinayso oo magaajiga qoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhaay adduunki aalintan maskasheenay adiina wadhilaainahmara qalabdismuku doonade alasayti bakuwe aglu wahadaa edebni doorku doora itibaarnu walyara ukummadu fooluwaa almuwiila alaabta dhismeeda idiyeewu
wararka ku haya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa ku waramahaya intii warar dheeraada ku baxaya qarax baabuur gelinkii damba wadada dhexeyta daljirka dahsoon waliba dhiniga isgooska jubba sida warbaahinta iyo sheegan meelase ku dhiya qarax qaraxaas waliba si gaar ah usoon ka dhiyay meel ku dhow wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya sidoo kale qaraxaas goobta ku dhihi weliba deelay ciidamo ku tirsanaa dowladda federaalka soomaaliya weliba qaraxaas hadiinu tilmaan dheeraad ee kubiina horis ayaa koo ku dhowa maqaaxidda italian cofey oo shantii bili abriil sanadkan usoo kordhiyay qarax baabuur waryaabo buuh ama waryaabo qaraxo laha kubuuyi qaraxaas miinada ee weliba hayko lankiri baabuur usuwadidii taliila ka magacaabo cabdulaahi nuur samatar anabooro oo ka tirsanaya saraakiisha hay-adda nabad sugidda iyo sardoonka qaranka soomaaliyeed ee niisa taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir axmed xasan maalin oo warbaahinta meelisay kula hadalay yose kooban sii sheegay qaraxaasi inuusan keliya ka dhaawacmay cabdulaahi nuur oo ka tirsanaya saraakiisha ciidamada nabad sugidda dhaawacaasi usii koo fudud
qaabka waxay u dhaceen baabuurkan aad u jeedaan baabuur saarfo waaye taargadiisu ay tahay af saaraf ah oo uu lahaa cabdulaahi nuur samatar ku magac dheer caanabooro oo ka tirsanaa haadiya namsuudda baabuurkan labada kursi ee hore dhexdooda ayaa waxaa loogu soo dhejiyey waxay qarax ahayd sidaa awoodda ilaahay baa ka nood yeelay dhaawac yar baa ka gaaray asaga unbay wax ku gaaray cid kale wax ku gaaray ma jirto
taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir ee magaalada muqdisho iyo kaasahay ku warbiyey qaraxii geegu gudhii degmada gobolka banaadir ee magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo geega sagooti danjiraha dowladda swiden u fadhiyay gudaha dalka soomaaliya mijaaiil munaasabada lankasagooti ay safiirka waliba ku qayb galay wasiirka amuuro banaanka dowladda federaalk soomaaliya wasiirka iskaashiga caalamiga waa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga yuusuf garaad xildhibaano ku tirsan golaha shacabka aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya danjire oo danjiraha waliba muddo diirasa shan sano usoo ka shaqeeyay dalka soomaaliya usoo guddoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya agab iyo dhar astaanta hidahiyo dhaqanka soomaaliyeed weliba kulanka markii ha dhamaaday warbaahinta la hadalay wasiirka amuuro banaanka dowladda federaalk soomaaliya yuusuf garaad usoona sheegayntii usan ka mahan dhago danjiraha wada shaqayntii faylahayti usoo la qaaday iyo mashaariicda dhismaha dhowr wasaaradood ku yaala gudaha dalka soomaaliya sidoo kale wasiir yuusuf garaad ayaa sheegay intii xidhiirkan dhexeeya soomaaliya iyo sweden siyo kood qoto dheer waana soomaaliya dalkaasi ay ku furatay safarad cusub
maanta waxaa sharafi ah in aan sagootiyo danjire michael lindwell oo ah danjiraha sweden u fadhiyey magaalada muqdisho una qaabilsanaa dalka soomaaliya oo dhan muddo shan sano ahna joogay dalkeenna ahaana hormuudka danjirayaasha fadhiya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan uga mahad celinayaa danjiraha dadaalka weynaa ee uu ka sameeyey inta uu xilkaas hayay gaar ahaan mashaariicda uu ka qayb qaatay oo dalka sweden uu ka qayb qaatay oo ay ka mid tahay dhismaha wasaaradda caafimaadka oo ay ka mid tahay dayacatirka wasaaradda maaliyadda oo ay ka mid tahay gargaarka ay ka geysteen xagga amniga gaar ahaan booliiska tababaradiisa waxaa kaloo gacan ka geysteen xagga howlaha samafalka eeaadminimada iyo wasaaradda qorshaynta oo ay gacan ka geysteen xagga diyaarinta shaqaalaha iyo iyo iyo iyo iyo howlaha la qabanayo ay qayb ka mida gacan ka geysteen siiba xagga statisticska marka aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa dalka sweden iyo danjirahooda oo halkan si firfircoon oo weliba aad u dhow ula shaqaynayay madaxda qaranka soomaaliya waxaa kaloo runtii rabaa inaan xuso xiriirka sweden iyo soomaaliya ka dhexeeya inuu yahay mid aad u qoto dheer oo weliba ay dalka sweden ku sugan yihiin oo ay ka tirsan yihiin dad soomaali ah swedishna ah oo ka qayb qaata horumarka dalkaas dhawaana aan ka samaysanay safaarad oo halkaa hadda safaarad laga furay magaalada stockholm marka danjiraha waxaan leeyahay waad ku mahadsantaha hawshaa qabatay waana kugu soo dhaweynaya waxaan rajaynayaa in saaxiibtinimada soomaaliya halkaa kasii socon doonto waad mahadsantahay
Brief and just say um, a quick, a quick and very warm thank you from my side to to the Foreign Minister, to the Somali government, Somali President, Prime Minister, Cabinet, Speaker, Parliament, civil society, and uh, not least many of the very, very strong and talented women who have gotten a bigger voice in this government and parliament um, as well. Also the Swedish Somali community, the diaspora, which has also helped me in my job. Actually, it's been a fantastic uh, five years. Um, I've never had a position that has been as re- rewarding and interesting as, um, as this one, and I leave Somalia with a heavy heart. It's not going to be easy, I must say. Um, the Somali government and authorities and people have really, really made um, this a, um, a very, very, in many ways, a very easy job because it's been a job of partnership and of friendship and truly of working together to try to bring Somalia forward. And I've been very impressed by, by the ambition and the energy and the resilience of the Somali colleagues and friends and partners and people. So simply to say from my side that um, I'm proud to have served in this country. I, um, I wish my successor all the best. I must say that he's coming to the best ambassadorial post that Sweden has in many ways. Um, so I'm, I'm sure he will, he will continue with the same, the same spirit and interest as, um, as I've tried to, um, tried to have. Uh, today is also an occasion when we will be launching a new support for uh, mother and child health, and, and an area where we feel very strongly that there is need um, to make bigger advances. Uh, this will be 8.5 million US dollars through UNFPA working very, very closely with the Somali Ministry of Health, especially in an area which we care very, very, very much about. Uh, so once again, uh, a big thank you from my side, uh, from the Swedish government, um, to the Somali government for all your friendship and.
zainab how inta ku koytimay daarudawa hosbitaalnumay daairadin intan jeed daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leyli lema ay foola isbitaal daawo yaadhuwa may way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan togow i eriir dhatiyo bushi walaagi dadbakadhiyow wal alla diidima udurada guud kulisho walsiinku ku daawaye aan ku dayma doronaateen daarudawa hosbitaal diktoor alluunle ilmisay alla deersiyey waaye aragnimo ka darsidi dr maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka eh iyo weliba in dhomalkii dayaayo gaalangnamaykeeda daaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bichemistry ikan shaybaarka c b c ya meeleg diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashisee diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii inkada dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwanga degdeg adan ku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka eh dadwiinow dogownimo walka dandaroowey dadnamana antii adafiyawtuwa ama cudurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaaldilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahaas lafoofan wal adadeerasa male antii udurka kiin dabargooyna ada isku dabargooyi dareera diigsoy daarudawa hosbital walbay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalka deers
waxgaaga qaybogii dambe ee barnaamijka kulanku warsanyaa isla deena khiyaarta sharafta leh ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa kulan la qaaday qaar ka mid a bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ku sugan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo kulankan ka xog wareegsaday bulshada rayidka sida waqtigan dowladda soomaaliya iyo shaqeeya hayta iyo sidii markaa waxyaabaha talooyinka iyo iyo ku biirayaan dowladda federaalka soomaaliya kulankaas oo bulshada rayidka ku qayb galeen iyo weliba ra-iisul wasaarahan gudbiyana talooyin iyo tusaale keedan ah hanaanka dowladnimada dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ah muddooyinkan wedi kulamo gargaar ee usulweelada ay bulshada qeybo shishilka disan ku nool gudaha dalka soomaaliya oo uusan ku gollaya inuu markaa uusan ka ra'yi dhegmansudo bulshada soomaaliyeed siyo si dalka soomaaliya horumar usan diir guud ahaan barnaamijkii kulanka warsan uu ka hasan saari anoo ah cabdiqaadir maxamed nuur warcade islamarkaana dasin kula dadaysiyay weliba in farsameeyay saaxiibkee maxamed xuseen faleer biikeentuna gudyainta ka gebagabeeyaan barnaamijkan barnaamij lambeentuna kulmi doona nabade